wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo xiray kulan cilmiyeedka dhisitaanka karaanka iyo adkeysiga nidaamka caafimaadka ee isbeddelka cimilada waxaa ka qayb galay kulanka xubno ka mid ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya aqoon-yahano hay-adaha ka shaqeeya ka hortagga isbeddelka cimilada iyo madax kale wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya cali xaaji aadan ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka kulankan ayaa door ka qaadanaya runtii wuxuu ahaa arrin muhiim ah wakhtigeedana ku soo aaday lagana daahay in aan ka wada hadalno sidii maaragta laga tashado isbeddelka cimilada saameynta uu ku leeyahay caafimaadka waa mid aan qarsooneen sidee sektarka caafimaadka adkaysi ugu yeelan karaa isbeddelka cimilada in oo laga xaajoodo waa wax aada muhiim u ah haddii hore aysan u jiri jirin in qorshayaasha noocaas ah laga hadlo oo la diyaariyo hadda a waqtigeeda la joogaa caafimaadka ama sektarka caafimaadka waa midka ugu daran sektarada oo dhan marka la fiiriyo saameynta cimilada isbeddelka cimilada ay keenta sektarka ugu badan ee ay saameyso waayo dalkeenna marar waxaa dhaco abaaro ayaa dhaco roobkiia la waaya abaaro hadday dhacaan beerihii iyo dalagiiaa yaraanaya xoolihiia dhammaanaya caanihiia la weynaya hilibkiia la weynaya nafaqa daraa dhacayso nafaqa darro waxay sababaysaa cudurro ayay sababaysaa dhimasho badan ay keenaysaa haddii haddar fatahaad ay dhacdo waxaa imaanaya barakac ayaa imaanaya outbreak ayaa imaanaya cudurro ayaa dilaacaya marka fluctuationka oo marna uu imaanayo abaar marna ay imaanayso fatahaado fictimka mar kastaba waa hal sectarka oo dhibaatada ay soo gaarayso kulankan ayaa door ka qaadanaya dhisitaanka karaanka iyo adkeysiga nidaamka caafimaadka ee isbeddelka cimilada